bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habe wacan u wanaagsan ayaynu hoodeydii kalenahay akhyaartaana dhegeysataa ay caawa waa habeen sabti a axad ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada aynu barnaamijkeena caawa kusoo qaadi doono haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey shir lagaga hadlayo amniga magaalada caasimada ee muqdisho oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho una guddoomiyey wasiiru dowlaha wasaaradda amniga amniga gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba shirkaani waxyaabaha uu daaran yahay ayaanu sidoo kale caawa barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo si adag kaga hadlay dilalka qorsheysan ee mararka qaar ka dhaca magaalada caasimadda muqdisho iyo kooxaha dilkaas geysta oo isaga baxsada oo hay-adaha amnigu aanay ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan iyo ra-iisul wasaaraha oo hadal markaasi maanta ka jeediyey munaasabad lagaga hadlayay ammaanka caasimadda magaalada muqdisho iyo sidii bilihii lasoo dhaaf uu usoo hagaagayey ayaanu idiin soo gudbin doonaa isaga iyo mas-uuliyiintii kale ee khudbad dhinacyo badan taabanayso ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho qodobada kalean idinla wadaagi doono wareegga wararka dalsan aad ku dhegeysan doontaan caawa haddii uu rabi idmo waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey heshiiskiisa afgaradka dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ay ku galeen dalka jabuuti xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga hadlay waxaan idiin soo gudbin doonaa heshiisyadan iyo waxyaabaha ay daaran yihiin qodobada laysku afgartay kadib shirar laba cisho soconaya oo ka dhacay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti barnaamijkeena ayaanu caawa kusoo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona hogaanka puntland oo mar kale isku maandhaafay doorashooyinka puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland oo war soo saaray kana hadlay doorashooyinka puntland iyo sida laga yeelayo xildhibaanada laga soo doorto deegaanada s s c khaatuma laysku yidhaahdo warqad kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaanu idiin soo gudbin doonaa xili lagu wado in saacadaha soo aadan guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada puntland ay ku dhawaaqaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland barnaamijkeena ayaad caawa ku dhegeysan doontaan haddii rabweyne laga helo qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaanu soo gudbin doonaa waa farsamadii cabdiwahaab cabdulqaadir xasan aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cusmaan indhowe mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasimaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu daleenahay saaxiibayaal ismaqal wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cali xagaa ayaa caawa waxaa lasoo warinaya inuu guddoomiyey shirkadaha amniga kaasi oo lagu qabtay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed xaruntooda shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyo guuta sulab axmed firin gudoomiye ku-xigeenada amniga gobolka banaadir taliyayaasha qeybta guud ee booliiska iyo weliba nisa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba taliyayaasha guutooyinka ciidanka booliis iyo militaro taliyaha ama taliyayaasha qeybaha saldhigyada caasimada ee booliiska iyo weliba nisa ujeedka kulankan waxa uu ahaa in wax la iska weydiiyo xaaladaha ammaanka ee magaalada caasimadda muqdisho sanadka laba kun saddex iyo labaatan ee sii dhammaanaya qorshaha sugidda adkeynta amniga iyo xasiloonida sanadka soo aadanay laba kun afar iyo labaatan sidoo kale waxaa wax la iska weydiiyey saraakiishan laga dhageystay caqabadihii iyo weliba cashiradii laga bartay sanadka ee sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan iyo sidii loo hagaajin lahaa amniga guud ee magaalada muqdisho sida goordhow lagu shaaciyey warkaa soo baxay shirkani geesta kale haddii aanu fiirino eh, magaalada jabuuti xarunta dalka jabuutina waxaa markaa xalay heshiis ku gaaray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba somalilan heshiiskaasi oo quseeyey arrimaha wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa kadib shir laba cisho socday oo dalka jabuuti ka dhacay islamarkaasina dhex maray wafuud ee ka kala socoto dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba ee somalilan wafuuddaasi oo magaalada ee, markaasi ee, di jabuuti ku sugnaa ayaa ee, shirarkaas oo gaargaarka yeesheen iyo weliba madaxda madaxweyne xasan sheekh iyo hogaamiyaha somalilan muuse biixi ay ka mid yihiin shirarka yeesheen ayaana go-aano laga soo saaray shirkaas oo laba maalin ka socday ee, magaala madaxda ee, dalka jabuuti waxaana eh, ku sugnaa madaxda eh, markaasi dhinacyada kala duwan madaxweynaha dhi- wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaana dhexdhexaadinaya dhinacyada warmurteedka kulankaasi kasoo baxay oo markaa warbaahintu ay daabacday ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in markaa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan sidii ay dib ugu sii ambaqaadi lahaayeen wadahadaladooda iyo eh, in la xoojiyo eh, sidii eh, loo sii wadi lahaa wadahadalada soomaaliya iyo somalilan waxaana kasoo baxay qodobo dhowr ah oo markaa laga soo saaray eh, marka la eego eh, shirka eh, u dhexeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan qodobadaasi kasoo baxay heshiiska af- ah- is- af- heshiiska is-afgaradka ah ee ay gaareen dhinacyadan ayaana eh, si weyn loo bogaadiyey oo heshiiskaasi oo sideed qodob ay ugu muhiimsanaayeen waxaana kala ah- waxaana ay kala ahaayeen in dib loo bilaabo geedi socodka wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac iyada oo sidoo kaleeto diiradda lagu saarayo saldhigna looga dhigayo arrimaha masiiriga ah si baa layidhi loo sii gudagalaa xal waarana loo gaara qodobada labaad iyo saddexaad ee warmurteedka ku jirana waxay ahaayeen in labada dhinac ay muddo soddon maalmood gudahoodba ay eh, isla meel mariyaan ama isla meel dhigaan hanaanka geedi socodka wadahadalladan arrimaha masiiriga ah islamarkaasina la magacaabo guddiyo farsamo oo arrimaha sii fududeynayo qodobka saddexaad waxa uu ahaa in labada dhinac ay si wadajir ay u fuliyaan heshiisyadii eh, lagu gaadhay wadahadaladii labada dhinac ay horay markaasi ugu dhex maray ankaro abriil laba kun labiyo toban london eh, laba kun labiyo toban ankara mar kale sanadkii laba kun saddex iyo tobankii istanbul julaay laba kun saddex iyo tobankii mar kale istanbul january laba kun afar iyo tobankii djabuuti december laba kun afar iyo tobankii mar kale istanbul march laba kun shan iyo tobankii ankara laba kun lix iyo tobankii iyo djabuuti shirkii ugu dambeeyey oo laba kun iyo labaatankii qabsoomay dhinacyada ayaana isla afkartay inay si wadajir ah u fuliyaan eh, heshiisyadaasi la gaadhay sanadadaasi kala duwan sidoo kale qodobada sideedda ee kasoo baxay waxaa ka mid ah in garowshiyihii dowladii soomaaliya ama dowladihii eh, kala duwanaa ee soomaaliya ay ka bixiyeen dilalkii iyo gafoodfaladii iyo burburkii dowladii militarigeeda ka geysatay somalilan si baa layidhi loo sii adkeeyo garowshiyadaasi iyo in labada dhinac ay iskaashi buuxa ay ka yeeshaan dhinacyada amniga la dagaalanka faladembiyeedyada abaabulan iyadoo xiriir buuxa ay ka yeelanayaan hay-adaha ammaanka ama hay-adaha u xilsaaran sidoo kale waxaa ku jira qodobada kasoo baxay ee muhiimka ahaa shirkii ka dhacay dalka jabuuti in labada dhinac ay ka fogaadaan hadallada qoraalada iyo weliba wax kasta oo wax u dhimi kara jawiga wadahadallada socda waxaana saxiixay wasiirada arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo somalilan qodobadan kasoo baxay shirkaasi haddaba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa eh, ka falceliyey islamarkaasina ka hadlay waxaa kamid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed oo eh, ka hadlay isaga oo soo dhaweeyey heshiiskaasi taariikhiga ah ee dalka jabuuti ku dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan
wax ka weyn bay istaaheshaa oo ay geyda calankay keentay xamar calankay keentay ee, jamhuuriyadda soomaaliyeed dhismaheedii bay keentay madaxweyne iyo wax ka weynba waa ay istaaheshaa Ee, run ahaantii waxaan rabaa marka ugu horraysa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan hambalyeeyo heshiiska taariikhiga ah ee shalay ku soo idlaaday dalka jabuuti ee, walaalana- walaalaha nahay jamhuuriyadda jabuuti oo ku aadanaa dib u yegleelidda iyo dib u bilaabidda wadahadal inoo haga xal waara oo midhodhal ah in laga gaadho qadiyadda eh, somalilan Eh, qadiyad soo jirta bay ahayd dowladda federaalka soomaaliyana ay ku dhiirratay in wadahadal laga galo laakiin duruufo jira iyo xilliyo eh, kala duwan awgood hakatay heshiis eh, macno ku fadhiyo oo weyn oo la isku soo dhiirraday oo lagu dhiirraday in arrimaha masiiriga ah la waajaho ayaa shalay ku soo gebagaboobay waxaan hambalyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee, annagana xildhibaanada ee, federaalka ee, ee khaasatan ka soo jeeda ee, somalilan waa taageersannahay waanuna ku garab taagannahay waxaanuna leenahay madaxweyne hore uga soco waxaa kaloon aad u hambalyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo aan leeyahay jabuuti iyo madaxweynaheeduba waa walaal jira gogashaa ay fidiyeen ee, oo mar labaad ee, khaasatan somalilan iyo soomaaliya ee, horena waa kii sanadkii labada kun ay u fidiyey madaxweynuhu ee, waddamada geeska afrikana ka soo qayb galeen ee, yagaleelkii dowladnimada soomaaliyana qaybta weyn uu ku lahaa ilaa shirkii carta Ee, waxaan leeyahay markaas aan ku dhiiranno dhinacyadu waa inay ku dhiiradaan waxaan hambalyaynayaa isagana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaan leeyahay godka ka soo baxa ka soo baxa iilka qaadka ayuu ahaa gabaygii hadraawi ku dhiirada xal waara soomaaliya inaad la gashaan walaalihiinbaa wax idinka dhexeeyaan walaalihiinbaa tale idinka dhexaysaa haddaydan ku dhiiranin oo aydan heshiis midhodhal ah gaadhinna meel dheer baa laga eh, eh, eegi doonaa eh, dadkaas boqol iyo kontonka sanno halganka ka badan ee taariikhiga ah dowladnimo u soo galay ilaa mustacmaradda ingiriiska Ee, waxaan leeyahay qaybta hadhay oo ah bil gudaheed in lagu gudagalo in la magacaabo gudiyada farsamo ee xalka masiiriga ah ka soo shaqayn doona waa in dowladda federaalkuna soo magacowdaa oo madaxweynuhu hogaaminayo somalilanna ay soo magacaabaan iyo madaxweynaheedu waxaan arkayay dad khubaro oo dhinaca kale ka soo jeeda ee, ambaasadar cawil adna ismaaciil oo run ahaantii taariikh dheer leh aqoon u leh een, xal waaro oo cuntamana keeni kara aan ku dhiiranno ha la heshiiyo midnimo wadajir walaaltinimo taasaa ina anfacda dunidu maanta waxa ay u hollanaysaa wax la yidhaahdo a global community of a shared future bulsho weyn oo mustaqbal wadaagta in adduun weynaha oo dhammi uu noqdo taasaa nololi ku dhex jirtaa iskaashigaa wax dhala iskaashigaa macno sameeya iskaashigaa midho dhala waxa aynu eegnaaba waxa weeye insha allahu tacaala tacaalaa mudaxileedka hadda ee madaxweyne ee, ee, xasan sheekh maxamuud iyo baarlamaankan federaalka soomaaliya oo koob iyo tobnaad in xal waara laga gaadho qadiyadda soomaaliya iyo somalilan wadajir iyo gacmaha oo aan isqabsanana inoo horseedo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan kusoo gobtay wax way ka weyn bay istaaheshaa oo ay geyda calankay keentay xamar calankay keentay ee, jamhuuriyadda soomaaliyeed dhismaheedii bay keentay madaxweyne iyo wax ka weynba waa ay istaaheshaa taasina ummadda soomaaliyeed bay u taallaa muwaatan kastoo soomaaliyeedna een waa uu- uu wax u yaalla oo uu qayb ka ahaanayo Ee, waxyaabaha yaryar oo halkan maxaa ka jira iyo halkeer maxaa ka jira iyo wax macna samaynaya maaha waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya somtelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramo ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonchaad ku helaysaan si free ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidah adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax ah waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha koronmarta ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho Salka waan dhigtay hayee barsooda.
supersayn maqashay sancadood ma taqaan Sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo super sayntayadooda Soomaaliha u codaysi.
nolosha ma lahayn magacaae macnaha adiga u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay sumbersayn baad ka heshaa innagoon kala saaren ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama wa leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah
waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan markaan haddii aanu fiirino wararkeena kale ee caawa barnaamijkeena ku jiro alla u naxariistee waxaa dalka hindiya ku geeriyooday xildhibaan hore sheekh shaacir sheekh maxamed oo markaasi ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee dalka iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana uu ka tacsideeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tacsidintii hilaanyo lagu diray qoysaska qaraabada iyo weliba dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay xildhibaan hore sheekh shaacir sheekh maxamed oo ka mid ahaa golihii tobnaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynuhu waxa uu xusay in marxuum sheekh shaacir uu muddo dheer usoo adeegaya dalka iyo weliba dowladda soomaaliyeed isagoo door muhiima ku lahaa geedu socodka dowlad dhiska dalkeena qoraalkan madaxtooyada lagu baahiyey waxaa lagu yidhi inna lilaahi weyna ilaahi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa qoysaska qaraabada iyo weliba dhammaan shucuubta soomaaliyeed uu ka geeriyooday allaa u naxariistay marxuum sheekh shaacir sheekh maxamed oo muddo dheer usoo adeegaya qaranka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marxuumka alla u weydiiyey inuu hooygiisa uu ka helo janatulfirdowsa samar iyo iimaanna uu alla ka siiyo qoysaskii qaraabadii iyo weliba guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ka tacseedeeyey ama kaga tacseedeeyey qoysaska helada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday allah u naxariistee marxuum sheekh shaacir sheekh maxamed xasan oo golihii tobnaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka tirsanaa weli wareega wararka ayaa dhegeysaneysaan magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacday munaasabad lagaga hadlaya guulaha dhinaca amniga laga gaaray magaalada caasimada ee muqdisho munaasabadaas oo ay kasoo qeybgaleen xafiiska ra-iisul wasaaraha guddoonka gobolka iyo weliba hay-adaha ammaanka qeybahooda kala duwan xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale martisharaf ee qeyb ay ka hayeen gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ugu horeyn ka hadlay isaga uu ka warbixiyey heerkuu marayo amniga magaalada caasimada sanadka sii dhammaanayo ee waxaa xigi doona ra-isul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi bare oo isaguna hadalka qaatay kana hadlay dilalkaadii gooraal ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho isaga oo su-aal ka keenay sababta kalifta inay dadka dilalka geysto ay ka baxsadaan goobta uu dilku ka dhaco
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أولا رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية حبناها قولها وزير هذا بارلمانكا تليها بوليسكا taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka iyo dhammaan guudaan saraakiisha halkan fadhido eh, rugta ganacsiga iyo ururada bulshada culamaa udiinka dhammaan waxaan leeyahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib hadal ma harin intii munaasabadaani mudneed waa la sheegay runtii in badan oon islahayn kelmadahooda halkaana kusoo gudbiyaanana waqtiga ayaa noo saamixi waayey waa ka cudur daaranaynaa maxaa yeelay ururadii bulshada ayaa joogay Een, marka taasna sidaas anaga waa cudur daaranaynaa tan kale waxaan rabaa inaan halkan kasoo gudbiyo tacsiye aan uga tacsi u tacsiyeynayno walaalkayna ikis xildhibaan ibraahim saalax dayfullah oo shalay gacanka xaq daran ay dishay waxaan leenahay ilaahay jannadii ha geeyo ilaahay maaragtay qabriga ha waasiciyo kuwii dilana ilaahay ha garad siiyo dulmiga ay sameeyeen intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa runtii dhammaan kasoo qaybgalayaasha nagu sharfay kulankaani inay nagala soo qayb galaan waxay ulajeedadiisu ay aheeday faraska usha waxaa loogu dhiftaa ha kasii dheereeyo marka waxaan rabnaa maadaama saddex iyo labaatankii uu gebageba yahay in dadaalkii lasii laba jibaaro oo afar iyo labaatanka shacabka soomaaliyeed ee caasimadda degan iyo guud ahaan soomaalidaba inay dareemaan isbeddel oo xagga amniga ah maxaa yeelay nolol ma jirto haddaan amni jirin kuwa hadda dadka dilaayo waxaa laga yaabaa inay qofka markuu kasoo horbaxo assalaamu calaykum ay yidhaahdaan assalaamu calaykum macnaheedu muxuu yahana ma oga nabadgelyo korkaaga aataad qofka dhooweysaa haddana waad dilaysaa marka isma qabato marka assalaamu calaykum aan ku leeyahay nabadgelyaan kugu sheegayaa haddana aan ilaahay kaaga baryayaa haddana waa ku dilayaa wax isqabta maa marka waxaan leenahay allaha garow allaha garansiiya ayaan leenahay maaragtay dunuubtay ummadda ay ka gelayaan ama dadka muslimiinta ee masaajida ayagoo ku dukanaya ay ku dilayaan allaha garansiiya waxay kala kulmaayaan intaa kadib waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo si gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isla markiiba ku dhawaaqay inuu bulshadan iyo ummaddan soomaaliyeed uu ka qabto cadowgaasi gaamuray iyo macawisleydii reer hiiraan ee ayaduu shaqadaas bilaabay kuna dhiirada waxaan leenahay ha guulaystaana ayaan leenahay guusha sidaasi la mid ah een, waxaan u mahadcelinaynaa xukuumadda dan qaran oo ra-iisul wasaare ugu horeeyo oo runtii door weyn oo lama iloobaana ka qaatay sugitaanka amniga caasimadda iyo guud ahaanba dagaalka Een, intaa kadib waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda taliyaha ciidamada xoogga iyo dhammaan taliyayaasha iyo kan asluubta intaba iyo taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka taliyayaashaasi inaan si guud ugu mahad celiyo laakiin si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celsho sida hoose raggay shaqadii kala dhexaysay ee ahay taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo nabad sugidda ee gobolka banaadir iyo taliyayaasha ciidamada booliis militaarada ah oo kuwii lagu reesta loo bixiyey mahadcelintaas kadib waxaan runtii aada iyo aada ugu mahad celinaynaa kulankii ra-iisul wasaaraha uu nagala qeyb galay aqalka dowladda hoose maalin maalmaha ka mid ah maalintaas oo annaga taariikh gaara noo leh kuna taariikhaysneyd kow iyo tobankii bishii labaad laba kun iyo saddex iyo labaatankii uu amar guud ku bixiyey sidii loo wada shaqay lahaa hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir wada shaqayntoodii bartaas ayay ka bilaabatay xilligaas wixii ka dambeeyana waxaan ahayn weyl iyo wixiisaan ahayn waa isku dhex jirnay waa wada soconnay waa wada shaqaynaynay taasna waxay ku tusaysaa in shacabkii magaaladan muqdisho ay ku dhiiradaan cadowga inay iska qabtaan waxaan xasuustaa gabadhii kaxda eed ogsoon tihiin inay cadowgii ay faraqanta ku dhegtay ay isku duubtay kuna dhiiratay oon hadda kuwaan ku abaalmari jirnay waxaa sidaasoo kale ku dhiiraday wiilashii degmada dayniile ayaguna kula dagaalamay ee gacanta ku dhigay sidaasi lamid ah wiilashii kuwii baasuukaha inta tuuray cararay eeriyooday ee raacdeeye soo qabtay degmada kaaraan ayagana waa xasuusanaa taas waxay ku tuseen marka shacabku waa bislaaday wayna gaareen waxayna arkeen in maanta lagu dhiira karo taliyageefow saaxiibkay lix iyo
fadhiista waa nasteen baan umalayaa iska fadhiista waad shimaadsanteen waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مركان فدني ماشا وحوغا وأنا سير حنصنايو شاويس waxaan ku yidhi war meeshu hadalkii baa batay dee qofun baa tegaya qofna wuu degaya qofna wuu degaya waa lagu caajisay birqalax la tumayana ma jirto hees ma leh gabay ma leh waxba ma leh buraamur ma leh shirib ma leh waa sidee marka wuxuu yidhi sheekh mukhtaar baa nala joogo waa kaasha laakiin laakiin arrintaa sheekh mukhtaar wuu diiday ma jirto ma jirto yidhi marka eh, dadku inay waxoogaa iskuuleeyaan oo la heeso oo maxaanku dhahaa wax la sheego oo waa si kalena wax naloogu sheego oo hadalka keliya aan ahayn nashaadkay ka mid tahay waxaan rajaynayaa eh, dhammaan horta waan idin salaamayaa dhammaantiin madaxda sharafta ee halkan fadhida eh, wasiirada xildhibaanada labada aqal guddoomiyaha gobolka iyo eh, dhammaan maamulka gobolka banaadir iyo madaxda kale ee sharafta leh waxaan si kale oo gaara u salaamayaa kaliya laaba runtii culimmada soomaaliyeed iyo madaxda dhaqanka soomaaliyeed ee inala joogta oo sharafta leh dhammaantiin waan idin salaamayaa Eh, salaan kadib maanta waa la sheegay hadal ma dhinna Eh, waa laga hadlay amniga shalay meeshaan joognay maanta meeshaan marayno iyo himiladeenna berri la xiriirta oo uu wasiirku ku sheegay inaynu amnigeenna guud la wareegayno dalkeenna haddii ilaha idhahdo sanadkan ee soo socda insha allah Eh, runtii dee sidaad ogtihiin amnigu wuxuu furow yahay dhammaan nolosha Eh, haddii ay noqoto qof iyo haddii ay noqoto eh, bulsho iyo haddii ay noqoto dowlado iyo ummado intaba wuxuu u yahay furo diinteenna islaamkuna hadde waxaa qofka laga rabaa inuu naftiisa iyo diintiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa intaba inuu amni u haystaa laga rabaa waana diintuba intay usoo degtay ujeedooyinka waaweyn ee diinta islaamku ay u timid ee ilaahay ambiyada usoo diray waxa waaye in lagu badbaadiyo nafta oo in nafta bini aadamku ay yeelato xurmo ay yeelato oo la ixtiraamo ee in diinta qofka muslimka ahi uu ilaahiisa suu rabo u caabudi karo sida sheekh somo baa sheegay jazahu llahu khayr inuu qofku xor u yahay diintiisa inuu caabudo ee caqliga dee inuu qofku fakarkiisa iyo caqligiisa inuu xor u yahay hadli karo wuxuu rabaa cabiri karo uusan cabsanaynin xorriyadda afkaarta iyo caqliga waa muhiim maalkiisa inuu qofku uu xor yahay oo aan baad laga qaadayn Eh, asagana waxaa waaye waa waa la rabaa cirdigiisa iyo sharaftiisa ayaa qofka marka diinteenu intaasay u togtay intaba saad ogtihiin khawaarijtu eh, halis bay ku yihiin naftiibay og diideen inay oo ay dee boqol boqol dadkeenni ay u laynayeen diinteenni baad ogtihiin oo ay diideen xoriyat alcibaada inaysan jirin oo duurulcibaada iyo masaajida iyo ilaahay oo dhani ay la xidhay oo aan la ogolaynba in dadka lagu cibaadaysto waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha isma marka in ilaahayba dee qofkii masaajidkiisa tegayeyba waxaa weye waa lagu waa la dilaya marka eh, maalkiibaa baada la qaadaya aad ujeedaan oo dee ganacsatada iyo cid walba ay og tahay baadiyaha xoolihii baa laga qaadayaa dadkii ganacsatadaha baa la dhibayaa qofkii keeni waayaa la dilayaa waxaa yar iska bixi haddaada iska bixin waa lagu dilaya Eh, waxay la tahay taasna aad baynu ognahay marka intuba mar hadday inoo nabadgeli weyday hadda waxaa ka ratibmayaay waxaa weeye in difaac la galo oo cadowgaas la iska celiyo waxaan halkan mar kale aniguna raacinayaa inaan u tacsiyadeeyo oon ka tacsiyadeeyo geeridii ku timid sheekheeni sheekh ibraahim saalax dayfullah dayfullah ibraahim saalax dayfullaahi ee saaxiib baan ahayn runtii ee sheekhaygu aniga ahaa ee annagoo yaryar dadkii nagu soo ababiyey in uu masaajida wax noogu akhriyo diinta ayuu ahaa weliba fanka la yidhaahdo fannu tajwiid ayaa aniga dadka anoo yar uu akhrin jiray baan ka mid ahay marka ee, sheekh buu ahaa runtii khayr allah ha siiyo ee, de- ja- jannatulfirdowsi allah ugu bishaareeyo Ee, wuxuu ka mid ahaa ee, dhallinyaradii ayaga oo da-yar ka hor timid markii culimada soomaaliyeed la laayay kadib berigii nidaamkii shuuciyadda ka hor timid buu ka mid ahaa wuxuu ahaa nin asagoo magaalada jooga magaalada ku dhuunta oo la waayo ayuu ahaan jiray waxaan waxaan ogahay in nin ay saaxiibo yihiin oo kitaab asagu uu leeyahay magaciisa ku qoran wata dartiis loo xidhay oo la yidhaahdo ilaa sagaal sano u xidhnaa magaca ibraahim saalax- saalax dayfullah kitaab uu ku qoran yahay buu watay dartiis ayuu ku xidhnaa Ee, marka daaci buu ahaa ee, ka mida xilligaas dheer ee, ilaa iyo maanta ee, daaci soo ahaa ayuu ahaa wuxuu ahaa nin sida uu asagu ii sheegay raxmatullaahi calayhi ee, uu ee, ku dhashay ee, maxaan ku dhahaa aabihiis awowihiis wuxuu ku dhashay cadan aabihiis ee, ee, maxaan ku- aabihiisna wuxuu ku dhashay meesha la yidhaha dhagax buur asaguna wuxuu ku dhashay buur xakaba markaba ee, wuxuu ahaa ee, sidaas ayuu ahaa een, ee, sheekh ibraahim saalax dayfullah marka allah u naxariisto runtii waa geeri xanuun badan oo mar walba ee, dadka indhaha waa bulshada si dhib yar saas oo kale cadowga uu dilayo Ee, culimadaana kow ka ah dadka indhaha waa ummadda ee la laynaya culimadaa kow ka ah marka waxay ku tusinaysaa dadka falkaa ku kacayaay inaysan marnaba suun iyo raad midna ku lahayn diin islaam ee ay yihiin cadowgii diinta islaamka inay yihiin ayay daliil u tahay dee haddiiba ducaadii diinta islaamka dadka ugu yeelaysa ee baraysa la laynayo dee diinta dadkaas ay sheegan karaan maxay noqonaysaa marka shacabkeenna soomaaliyeed iyo dadkeenna soomaaliyeed waxaa la rabaa hadday jirto weli dad shaki ka qaba khawaarijtu inay yihiin dad loo soo diray loo soo tababaray loo jiheeyey ama ayagu ha ogaadaan ay maysan ogaane inay yihiin dad loogu talagalay la dagaalanka diinta islaamka maxaa jira haddaad la dagaalamayso culimadood laynayso haddaad la damas- la dagaalamayso dadka muslimiinta ah diinta islaamka haddaad dagaalamaysa marka waa dad cadowtinimadoo ilaa heerkaas ay ka gaadhsiisan tahay ma sahlanayn intay culimmadeenna oo boqolaal gaaraya meel fadhiistaan oo ay wasaaraddeenu hogaaminayso inay soo saaraan fatwo ah in ay jihaad tahay nimankaas ina la dagaalamay waajib tahay oo ay khawaarij yihiin ma sahlanayn sababta ay u sameeyeenna waa baaritaankaas ay baareen ee ay soo ogaadeen nimankani waxay yihiin taariikh bay leeyihiin ninka ibraahim saalax dayfullah dilay waxaa dhalay fikirkiisa dhalay meeshuu u socdo m- isku meel ay ka yimaadeen oo awowgiisii rasmiga ha ah kii cumar bnu khadaab dilay kii cali bni abi taalib dilay kii cuthmaan bnu cafaan dilay kaasaa asagana dilay marka goormaa marka la fahmayaa oo dadkeennu ay fahmayaan waxani waxay yihiin waxaynu u baahan nahay marka dadkeennu inay hurdada ka kacaan stiil waxaad moodaa in weli la jiifo oo aan aada loo fahamsanayn nimankani wax ay yihiin haddii aan nidhi diinta islaamku saasay usoo degtay oo inay kulliyaadkaas shantaa ilaalisay kusoo degtay haddii aan nidhi dee qofka muslimka waxaa la rabaa in intaa loo badbaadiyo dowladduna ay mas-uul uga tahay waajibaadkeeda waajib islaami ay tahay in sidaas la sameeyo waxaa waajib noqonaysa in shacabkeeda iyo dadkeeduna ku garab istaagaan in arrintaas la fuliyo marka ee, dhammaanteen waxaynu u baahan nahay inaynu arrintaas fulino oo aan isku garab istaagno waana waajib waana arrin dadka oo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay si gaara ha uga saarato dadkii loo diray ha lagula xisaabtamo laakiin si guud arrinta amnigu gaar ahaan nimanka maanta la amnigeenna qasaya la dagaalankoodu waxay la tahay waa arrin inoo wada taalla dhammaanteen waan waan u mahadcelinayaa saddexdii qaybood ee aan dagaalka aan dhahnay waa lagala dagaalamayaa oo madaxweynuhu uu xadiday oo ah fikirka waxaa runtii bays u ahaa culimada soomaaliyeed bayskoodii way caddeeyeen waxay yihiin bay sheegeen fatway ka soo saareen masaajiday la istaageen idaacadaha la istaageen waxay la tahay arrintaas risaaladaasi bulshada soomaaliyeed way gaartay si fiican ha yeeshee waxay u baahan tahay in aada loo sii xoojiyay u baahantay midda labaadna waxay ahayd in lagala dagaalamo dhinaca xoolaha iyo dhaqaalaha lagala diriro ayay ahayd taasina runtii dadkeenu wax weyn ayay ka qabteen dowladdu wax weyn ay ka qabatay Eh, shuruuc baa la dejiyey oo aan uga mahadcelinayo golaha shacabka iyo aqalka sare iyadoo weliba ay aada u adag tahay in la mariyo muddo dheer la marin waayey inay mariyeen oo aas-aas u ah amniga maanta aan ku naaloonayno runtii inay eh, shuruucdaas ay mariyeen baa aasaas u ah oo oo oo dadka lagu maxkamadaynayaa oo lagu joojinayaa oo amniga lagu sugaaya marka waa uga mahad celinaynaa aada iyo aad bay u mahadsan yihiin Eh, qaybta kale qaybtaas hadda intaana ka bixin weli weli waxaad moodaa in dadka qaar ay cabsanayaan cabsidu way jiri kartaa laakiin waxaad ogaataa xo- shilinka lagaa qaadayo si kastaba ha lagaa qaadee marka ugu dambaysa adaa lagugu dilaya maxaa jira dee hoteelkaad ku jirtaa la qarxinayaa baabuurkaad ku jirtaa la qarxinayaa haddaan adiga lagu qarxin lagu dilina walaalkaabaa la dilayaa aabbahaabaa la dilayaa hooyadaabaa la dilayaa xaaskaagaa la dilaya marka inaa adigu aada noqoto marka ee, dabkii ama shidaalkii ee, naarta lagu shidayey inaad adu noqoto lagaa soo qaado adna aad ku gubato waxay kuu taraysa ma laha marka waxaan qabaa cabsi ma jirtee markii ilaahay ugu talagalon baad dhimanaysaaye xoolahaaga ha siinin cadowgaas ummadda soomaaliyeedna ha ku macalbararinin oo intuu cayilo yuusan weli- muddooyin dambe uusan ugu sii joogin dowladnimadeenna ma hormari karto haddaynaan amnigeenna sugin dhaqaalahan hormari karin caafimaad baan hormari karin waxbarashaan hormari karin difaaca ayaan hormari karin ummadnimadeenna iyo midnimadeennan hormari karin haddaynan amnigeenna ka shaqayn marka waxaan qabaa inaynu eh, dhammaanteen aynu isugu tagno si aynu amnigeenna u sugi lahayn waan u mahadcelinayaa aniguna waan la qabaa intii ka soo shaqaysay oo dhan ee hoosu dhaca ee jaraa-imtii waaweyneyd ee qaraxyadii iyo dilalkii iyo ee wixii dhici jiray oon ognahay magaalada muqdisho ka dhici jiray oo maanta ee, aan ognahay shalay oo keliya ahayd markaan soo daawanaynay soo furaynay ciyaaraha lixdameeyo kun oo dad soomaaliya inay isugu tagaan stadiumkii weynaa ayagoo nabada ay daawadaan ayagoo nabada ay tagaan ayagoo nabadan ay ka yimaadaan arrintaasi wax fudud oo sahlan ma aha wax sibiq kusoo inagu soo gashay ma aha waxaa loo huray naf iyo maal ayaa loo huray wiilashaa hadda la ammaanayo maalin dhexdeer ahayd hiil weynaan ugu tegey Ee, waxaa ku dhegsan sawiradii shuhadadii ka midka ahaa ayaga ee ayagoo shacabkan difaacaya u dhintay ayaa dhammaantood meeshaas ay ku dhegsan yihiin dhammaantood ay ku dhegsan yihiin oo kontumeeye ka badan Ee, intii ka dambaysayna kuwo kalaa ku biiray ee aniga iga dambaysay oo shuhado kale ayaa ku dhimatay marka ee, iskamay iman wax sahlan iskama iman Ee, kuwaasi waa hal qayb oo ah ku- biliis militaaraha laakiin nabad sugiddaa ku dhimata booliiskaa ku dhinta militariga kalaa ku dhinta ayaga oo difaacaya magaaladan iskaba dhaaf kuwa saaxaadka jihaadka iyo qitaalka layskaga soo horjeeday dagaalka rasmiga kuwa ku dhintay ee, marka laga yimaado magaaladan inta ku dhimatay ee, waxaa waaye dhammaantood wayna inoo sawiran yihiin wayna waxaan maxaan ku dhahaa wayna noo qoran yihiin waana ognahay haddaad tagtaanna waad ugu tegaysaan xeryaha ciidamada ayagoo ku dhegsan Ee, waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala in uu janatulfirdowsa geliyo ahalkoodii iyo ubadkoodii iyo ee, xooggay ka tirsanaayenbana sabir iimaan allah ka- inuu ka siiyo Ee, intaa kadib markii aan eh, isweydiinay maalin horena waa sheegay En, eh, annagoo kaaraan joognaa sheegay shirka hadda uu ka sheekeeyey guddoomiyaha oo labadii eh, eh, maxaan ku dhahaa en, eh, kow iyo tobankii bishii labaad ah ee sanadkii hadda sanadkan sii dhammaanaya Eh, waxaan anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray report oo ku saabsan eh, wixii magaaladu xalay ku bariday oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaabo weligeyna aan dhibsan jiray mar walbana riboortkan ku qorahaa haddana weli sii socda oo aada u dhib badan oo ku qoran in eh, aad riboort ku akrinayso m- xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ah hebel hebel oo saa- saasaa la dilay kaas- saasaa la dilay eh, kaasi waa dhintay soo ma aragtid kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan aniga ku noolna Ah. hebel wuu dhintay hebelna wuu baxsaday marka runtii markaan lahaa qisadaas ka sheekeynayay waxa waaye emotional baan ahaa dhibaato aada u weyn ayaan arkayay oo noo dareemayay marka qaarna ciyaar bay ka dhigteen annana marka kii yiri oo kale jiirkan ama bahalka bisada la yidhahdana waa waa maxay ahayd, eh, bisadna waa ka ciyaar bahalka jiirka ama dooliga la yidhahdana waa ka naf annana eh, waxaa waaye xanuun iyo dhibaatada ay nagu hayso ilaahay baa og qaarna waxay ka dhigteen wax lagu ciyaaro ayay ka dhigteen marka waa kala warla iska- iskama warhaynaba iskama warhayno annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aada u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay eh, taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfullah dadkii dilay ma la haya maya weli lama hayo so weli ma socota marka weli way socotaa ha weli waa baxsadii waa socota Ah, weli waa baxsadadii waa socota marka anigoo ammaanaya saraakiisha laakiin ilaa taa laga soo gebagabeynaya wax alla waxaad haysaan ma jiro ilaas ilaas ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaas qisadaas ay ka soo dhammaanayso waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro waana runtii way xanuun badan tahay runtii aad bay u xanuun badan tahay yani qofkii waa la dilay kii dilayna away lama hayo waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwaan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa ma- berigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbedel uu ku dhacay oo saxi waa in qisadaasi isbedesho hadday taasi socoto weli wax isbedelay ma leh amni laysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa marka waxaan rabnaa arrintaas inaan kulligeen aan shacabka soomaaliyeedna waan ka codsanaa in ciidamada amniga lagala shaqeeyo in kii dilayna wuu baxsaday kii la dilayna waa iska dhintay keliya ee arrintaa inaan soo gebagabayno oo loo sheego hay-adaha amniga waa la hubaa waa la arkayaa dad soomaaliyeedan baa u jeeda markay dilaayeen dhinacay u dhaqaaqayeen arkayey kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen kuwa waxay ogyihiin meeshay joogaan saacaddan ayay ogyihiin marka haddii aynu nahay dad muslimiin ah oo waxaa weeye inay noolaadaan raba oo sida adduunka bani aadamku u noolaadaan raba siduu sheegay Cabd- Cabd- maxaan ku dhahaa xildhibaanku dee waa inaan sida bani aadamka usoo ribood garayno dadkan mujrimiinta ay nagu dhex jirayaan dhahan way nagu dhex jiraan saxsan. laakiin weli intaan wax qarinayno oo aan la sheegayn oo qaarkeen laga yaabo saacaddan inay shah la cabayaan ninkii ibraahim saalax dayfullah dilay weli darajada bani aadamnimada kaas qofkaas wuu ka hooseeya shaki kuma jiro inuu ka hooseeyo bani aadamnimada ilaahay baa sharfay laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim bani aadamka ilaahay wuu ka sharaf badnaysiiyey xayawaanaadka kale waa xayawaan qofka intuu qofka ibraahim sheekh ibraahim saylax dayfullah dilay hadda shaah la cabaya ee og gurigiisa meeshuu yahay ee og meeshuu joogo ee aan sheegayn ee aan imaanayn ee aan soo ribood garaynayn qofkaas ma- waxay kula tahay inuu ka mid yahay laqad khalaqna lisaan asfala saafiliintu ku jiraan uma radadnaahu asfala saafiliin soo ilaahay ma dhihin shaki wuxuu ku jirin inuu kaasi asfala saafiliinta ku jiro ousan insaanka caadiga ahayn inuusan ahayn oo uusan bani aadamka aaday ka tirsanayn shaki kuma jiro marka waa inaynu markaan leenahay war sida bani aadamka aan macnaheedu waxaa waaye ruulis qawaaniin qawaaniin ayay noloshu leedahay oo bani aadamku uu- uu- level uu ku nool yahaa jira oo ah xoolaha inuu ka- ka sarreeyo in hum ilaa kalancaami bal hum adalu haddaan noqono mararka qaarkood bani aadamku xoolaha wuu kasii xun yahay wuu kasii xumaadaa waa markuu ruuliska loogu talagalay ilaahay ugu talagalay markuu hoos uga dega waay marka waa inaynaan hoos uga degin meesha ilaahay noogu talagalay ee bani aadamku ay ku gaal iyo muslim meeshay ku noolayn xataa gaaladii baan kasii hoosaynaa way adag tahay in ninka madowga ah ee maraykanka ah ee black americanka wiilkiisu markuu jariimo soo galo ee gurigiisa soo galo inta uu booliiska la hadluu dhahaa wiilkaygu waa ka shakisnaya wax igu soo sameeyey ee kaalee bal hala waraysto laakiin inagu kii sheekh ibraahim saalax dayfullah dilay baynu canjeerada la cunayna waana qarinayna waana ognahay sidee baan marka ku dhahaynaa anagu muslim baan nahay oo bani aadam baan nahay oo sax baan nahay seen ku dhihi karaa kaasaa gaal ahoo madow hoose seen ku dhihi karaa kaasaa iiga dhow qawaaniinta iyo shuruucda iyo levelka loogu talagalay inay bani aadamku ku noolaadaan marka dadkeennu waan dunnay akhlaaqdii baa inaga duntay hoos baan gallay aan kor soo kacno caqligeennu hoos buu u fooraraa stiil waxaan u baahannahay caqligeennu inuu kor soo aado ayaan u baahannahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed guud ahaan anigoo mar kale aan ku celinayaa ee u mahad celinaya ciidamadeenna arrintaas shacabka soomaaliyeed ma qabato shacabka soomaaliyeedowna askarta ma qabato inaad qarisaan waxaasoo kale oo aad meel aad la gashaan ma qabato marka way fiicnaan lahayd in dood weyn oo furan la isugu keeno shacabka soomaaliyeed iyo saraakiisha amniga yaa gardaran yaa xaggee eedu saaran tahay xaggee eedu saaran tahay anigu haddaad qarsanayso adugu oo aadan sheegayn oo aadan waxba igala qabanayn dee anigu guryahaaga ma soo gelgeli karo moogte gurigaagu xur buu leeyahay ixtiraam buu leeyahay ma soo geli kara aniga haddaan soo galana maxkamad waran baa laiga baahan yahay iyo inaan maaragtay process dheer soo maro ayay iga baahan tahay marka waxay la tahay inaan runta isu sheegno inay laga maarmaan tahay sidan aan ku jirnahay sax ma aha reer muqdisho reer muqdisho ibraahim saalax dayfullah ninkii dilay soo saara wax war kaleoo meesha yaalla ma jirto ciidamada amnigu ibraahim saalax dayfullah ninkii dilaa laydinka rabaa wuu baxsaday lama aqbali karo marka taas waa taas intaas aan aan ka dhihi lahaa waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan isku ognahay eh, anigu horta maalintaasaan sheegayo oo sheekhu uu sheegay sheekh yuusuf markaan fiiriyey aniga waxa igu darnaa een arkay xaggee wax laga qaban laayay ciidamadu way dadaalayaan habeenay maalmana sanayaan way ordayaan haddana qaraxii waa socday dhibkii waa socday mashaakil waxaa ii soo baxday waxaan haystaa inay tahay wada shaqayn la-aan marka waxaan isugu yeernay dhammaan gobolkii banaadir degmooyinkiisii eh, iyo hay-adihii amniga sh- wada shaqayntii maalintaa bilaabatay runtii oo aan uga mahad celinayo taliya sulub waxaan u malaynayaa maalintaas waa cusbaa Eh, iyo saraakiishii dhammaan iyo gobolka banaadir wada shaqayntaasi waxay bays u noqotay maanta guulaha la gaaray in la gaaro waxaan faraynaa inay wada shaqayntaasi sii socoto oo lasii xoojiyo Eh, istaraatijigii aad soo degsateen ee aad ku shaqaynayseenna inaad weli sii horumarisaan istaraatijiga imaam yaa soo dejiyey Wamaadsantahay, wamaadsantahay. Eh, annaguna wa- runtii waxaan ku xoojinay go'aamo badan oo ay go- golaha wasiiradu soo saareen oo qaraaraad qaraaraad golaha soo ra- saareen oo ah midka xakamaynta waxaa ka mid ah midkii bajaajka waxaa ka mid ah midka maaraynta amniga ee ee hay-adaha ama public ha noqdaan ama private ha noqdaan xarumaha hoteelada iyo kulli waxaasoo dhan ayagana waxaan u dejinay nidaam waxaana rajaynayaa in nidaamka loo raaco waana lagu guulaystay runtii wax badan baa lagu guulaystay arrintaas guul bay ahayd waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo janawari la gaaray sidaa xildhibaan cabdiraxmaan waa wasiirka uu sheegay waa in la qaado
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho iyada la socodsiinaya nabadgelyo